xilliyo dabeelaha gunlaku dareemahay magaalada kismaayo nawaahishe iyo weliba wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ku degday dabeelaha xoogan ee eedkalinku dareemahay degmada dadka barakacayaalkii dantiir ee ka nool magaalada yaana sagaarilan ku degi saameynta caafimaad iyo khataraha ku dhalada kor isbeddelka cimilada iyo dabeelaha xoogan ee ku jara magaalada kismaayo ee jubbaland wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland caydiid suleymaan haasho xafiisinka qowbada shir jaraa'id iyo ku warbiya isbeddelka cimilada iyo dabeelaha xoogan ee ku jara deegaanada jubbaland waxay ka mid tahay afartii xilli mid ka mid a hadda waxaa dhammaatay xilligii dayrta waxaynu gallay jiilaal xilli kasta oo wakhtigii lagu jiray laga gudbo wakhti kale loo gudbana saameyn baa timaada isbeddelka cimilada ku timaada dabayshan hadda socotee isbeddelka cimilada ah ee hadda muuqataa waa tii jiilaalka dadka qolaba waxbay u taqaanaa xamar istakfurlowgaa la odhan jiray halkan baaqaa waxa laga dhaho waxaan xusuustaa xilligii hore reer xamarku xoolay qali jireen waa ka ducaysan jireen oo dabaysha ilaahu dhibaatadeeda iyo waxay wadano dhaafi baa la odhan jiray waxaa kaloo jira xilliyadan oo kale dadku inta badan ciddii aan shaqo lahayni waxay ku ekaan jireen guryahooda saameyn caafimaad bay leedahay dabayshani oo isbedello caafimaad bay la timaadaa dadka waxaa ku dhaca qufac hindhiso xanuuno xagga u badan maxaa la yidhaahdaa neef mareennada yaa inta badan ka yimaada ta kale waxaa weeye bacaad baa kacaya xilligan oo kale sidaad ogtihiin badda iyo eeriyadeeda dhulka u dhow bacaad baa ku xidhan waa xilliyada bacaadku kaco oo uu aada u duulo dhulka kale oo saxaaraha noqday oo dhirta laga jarayna dabayl baa kacda dabayl dhul fara badan marto oo ilaa cirka gaadha oo kor u kacda dabayshaasina saameyn bay leedahay caafimaad oo khatar ah xoolaha iyo dadka midna uma fiicna xilligan waxaa lagu jiraa hadda inagu bildhaxameed baa la dhahaa waqooyiga oo kale iyo marka la joogo soomaaliya ay kala duwan tahay dhinacan koonfureed dabayl ahaan bay inoo saamaysaa laakiin dhaxanteeda badanaa lama dareemo hadda laakiin waqooyiga xilligiisa waxaa lagu jiraa xilligii ugu qaboobaa ugu dhaxanta badnaa baa lagu jiraa dadku xiliyadan oo kale iyo wixii lamida bay guryaha ka baxaan oo toosaan waxaan markaa rabaa bulshadeena inaan uga digno dabayshani saamaynta ay leedahay in layska ilaaliyo marka ugu horeysa inuu qof kastaa markuu dabayshan arko dareemo khatarta ay leedahay in uu geed uu ku gabado waayo oo dhirta la jaro waayo aragnimo in laga qaato weeye sababaha dhirtu ay faa'iidada u leedahay oo ilaahay dhulkan ugu miisaamay oo bili-aadanka noloshiisa ilaahay uu saaciday waxaa ka mid waxaa weeye dabayshan marka ay kacdo oo kale wax geed kaa celiya markaad weydo adiga iyo dabayshaad noqonaysaa marka qofkii oo dabayli wado oo meel uu ku dhaqaaqo garan oo socod ka xumaaday baad arki doontaan waa wax inta badan dhacda bulshadeena marka waxaan uga degaynaa inay dhirta ilaaliyaan qofkii geed gooyana gacanta ka qabtaan oo ay arkaan inuu geed goynayo qof kasta oo soomaaliyana waxaa waajibka ama reer jubbalandna inuu geed abuuro maadaama dhir fara badan oo inagu aynu lahayn oo weliba dhirtii deegaankeenna la tacaamulaysay ee ay dhaqankeenna iyo xoolaheennuba yaqaaneen dhibaato loo geystay oo la dhoofiyey barnaamijkaas wacyigelinta ah baan rabnaa inaan bulshada la wadaagno marka hore oo aada ogaataan idinkuna sida ay u leedahay saamaynta waxaan rabnaa inaad booqataan meelaha ay toos uga muuqato saameynteedu maxaa la yidhaha dabaysha saa ka dhacaysa hadda anigu airboortkayi airboortka sokadiisa inkastoo ay dhir weliba leedahay halkaasi adama markaad dhirta saa u fiirso geed walba dushiisa waxaad arkaysaa caro guduud baa sidaa u fuushan markaasaa waxaa isbedelaya muuqaalka geedka oo dhan garoonkeenna diyaaradaha diyaaraduhu markay degayaan xilligan oo kale waxay hadh waxaa hadhba ka samaysmaya dabaysha duulaysa ku saabsan oo ad arkaysa dabayshii oo hadhaynaysa oo ay suurtagal tahay aragtida bayloodyada ama nimanka diyaaradaha wadaa inay ku dhibtoon karaan marka waxaynu u baahannahay bulshadeenna reer jubbaland inaynu isu taagno deegaankeenna sidii loo badbaadin lahaa dhirteenna aynuu ceshan lahayn dadkuna uga nabadgeli lahaa khasaaraha ay keento isbeddelka cimilada ee ee xilligan jiilaalka ah oo dabayshan dhacaysa weeye maanta